sharciga ku noqoshadiisa cutubka shanaad markaasaa muuse u wada yeedhay dadkii reer banu israa'iil oo dhan oo wuxuu ku yidhi reer banu israa'iilow maqla qaynuunnada iyo xukummada aan maanta dhagahiinna kula hadlayo inaad iyaga barataan oo aad dhowrtaan si aad u samaysaan rabbiga ilaaheenna ahu innagoo xoreeb joogna ayuu axdi inala dhigtay oo rabbigu axdigaas lama uu dhigan awowyaasheen laakiinse wuxuu la dhigtay innagoo ah inteenna maanta nool oo halkan wada joogto oo dhan oo rabbigu isagoo buurta jooga fool ka fool ayuu dabka dhexdiisa idinkala hadlay oo anna markaas waxaan istaagay rabbiga iyo idinka dhexdiinna si aan idin tuso ereygii rabbiga waayo waxaad ka cabsanayseen dabka oo buurtana ma aydan fulin oo isaguna wuxuu yidhi anigu waxaan ahay rabbiga ilaahaaga ah oo kaa soo bixiyey dalkii masar iyo gurigii addoonsiga aniga mooyaane ilaahyo kale waa inaanad lahaan waa inaanad samaysan sanam xadhan oo u eg waxa samada sare jira ama waxa dhulka hoose jira ama waxa biyaha dhulka ka hooseeya ku jira waa inaanad iyaga u sujuudin ama u adeegin waayo aniga oo ah rabbiga ilaahaga ah waxaan ahay ilaah masayr ah oo xumaantii awowyaasha waxaan soo gaadhsiiyaa carruurtooda iyo tan iyo faracanka saddexaad iyo kan afraad iyo kuway nacab oo waxaan u naxariistaa kumanyaal ah kuway jecel oo amradayda xajiya waa inaanad magaca rabbiga ilaahaaga ah si been ah ugu hadal qaadin waayo rabbigu eedlaawe u haysan maayo kii magaciisa si been ah ugu hadal qaada dhowr maalinta sabtida inaad quduus ka dhigto sidii rabbiga ilaahaaga ahu kuugu amray lix maalmood waa inaad howshootaa oo aad shuqulkaaga oo dhan qabsataa laakiinse maalinta toddobaad waa maalin sabti u ah rabbiga ilaahaaga ah oo waa inaanad shuqul qaban adiga ama wiilkaada ama gabadhaada ama addoonkaada ama addoontaada ama dibigaaga ama dameerkaada ama mid kasta oo xoolahaaga ah ama qariibka irdahaaga ku jira si addoonkaada iyo addoontaaduba ay u nastaan sidaada oo kale oo waa inaad xusuusataa inaad addoon ku ahaan jirtay dalka masar oo rabbiga ilaahaaga ahu uu halkaas kaaga soo bixiyey gacan xoog badan iyo cudud fidsan oo sidaa daraaddeed rabbiga ilaahaga ahu wuxuu kugu amray inaad dhowrto maalinta sabtida aabbaha iyo hooyada u maamuus sidii rabbiga ilaahaga ahu kugu amray in cimrigaagu dheeraado oo aad ku nabdoonaatid dalka rabbiga ilaahaga ahu ku siiyo waa inaadan qudhgoyn oo waa inaadan sinaysan oo waa inaadan waxba xadin oo waa inaadan deriskaaga marag been ah ku furin oo waa inaadan damcin naagta deriskaaga oo waa inaadan damcin guriga deriskaaga ama beertiisa ama addoonkiisa ama addoontiisa ama dibigiisa ama dameerkiisa ama waxaa deriskaagu leeyahay oo dhan erayadaas wuxuu rabbigu isagoo buurta jooga dab iyo daruur iyo qudcur qara weyn dhexdooda shirkiinna oo dhan kagala hadlay cod weyn wax kalena kuma uu darin oo wuxuu ku qoray laba loox oo dhagax ah markaasuu isiiyey markaad codka ka dhex maqasheen gudcurka iyadoo buurta dab ka qaxmayo ayaad ii soo dhowaateen idinkoo ah madaxdii qabiilooyinkiinna iyo duqowdiinnii oo dhanba oo waxaad tidhaahdeen baleega rabbiga ilaaheenna ahu wuxuu ina tusay ammaantiisa iyo weynaantiisa codkiisiina waynu ka maqalnay dabka dhexdiisa oo maanta waxaan ogaannay in rabbigu dadka la hadlo oo uu isagu nool yahay haddaba bal maxaynu u leennahay inaynu dhimanno waayo dabka weyn baa ina baabbi'inaya oo haddaynu sii maqalno codka rabbiga ilaaheenna ah waynu dhimanaynaa waayo bini'aadamiga oo dhan bal yaa weligiis codka ilaaha nool oo dabka dhexdiisa ka hadlaya maqlay sidaan u maqalnay oo kale oo sii noolaaday haddaba adiga u dhowow oo soo maqal kulli waxa rabbiga ilaaheenna uhu odhan doono oo dhan oo noo soo sheeg kulli waxa rabbiga ilaaheenna uhu kuu sheegi doono oo dhan oo annana markaasaannu maqlaynaa oo yeelaynaa markaasaa rabbigu maqlay codkiiyo ereyadiinna markaad ila hadasheen oo rabbigu wuxuu igu yidhi waan maqlay codkiiyo ereyada dadkan oo ay kugula hadleen oo wixii ay ku hadleen oo dhan si wanaagsan bay u yidhaahdeen waxaan jeclaan lahaa in qalbi sidaas ahu uu iyaga ku jiro si ay iga cabsadaan oo ay had iyo goorba u dhowraan amaradayda inay iyaga iyo carruurtoodaba weligood nabdoonaadaan haddaba u tag oo waxaad ku tidhaahdaa teendhooyinkiinnii ku noqda laakiinse adigu waxaad soo istaagtaa halkan agtayda ah oo anaa kuu sheegayaa amarka iyo qaynuunnada iyo xukunmada aad iyaga bari doontid oo dhan inay ku sameeyaan dalka aan hantida u siinayo haddaba waa inaad dhowrtaan oo u samaysaan sida rabbiga ilaahiinna ahuu idinku amray waa inaydaan u leexan xagga midigta iyo xagga beexda toona waa inaad ku socotaan jidkii rabbiga ilaahiinna ahu idinku amray oo dhan aad noolaataane inaad nabdoonaataan oo uu cimrigiinnu ku dheeraado dalka aad hantiyi doontaan